maad iskale halkaan nagu kulmiya annagoo jecel inaan walaalaha iyaga soomaaliyeed ama danta soomaaliyeed inaan ka hadalno maadaama aanu nahay ummad ka tirsan dadka soomaaliyeed waayo waxaanu nahay dad mandaqada degan wixii ka dhacaya dhiba iyo wixii dheefa inay ka hadlaan ay xaq tahay waayo haddaanu ka hadli weyno maba noqonayno dadaan muwaadiniin ahaynoo dalka wax ku leh taa daraaddeed baa kaliftay maanta in aan halkaa isugu nimaadno annagoo ku nool caasimadda puntland ee magaalada garoowe anigoo ku hadlayo ururka anigoo ku hadlayo codka ururka dhallinyarta beesha jareer weyne ee ku nool caasimadda puntland garoowe waxaan halkan oga mahad celinayaa ilaahayga na waafajiyey inaan halkan isugu nimaadno waxaan kale waxaan halkan kale waxaan kaloo halkan oga mahad celinayaa walaalaha iyaga dowladda puntland laga soo bilaabo maalintii puntland la aasaasay ilaa iyo maanta aan ku noolnahay gobollada kala duwan ee puntland taasi waxay suurtagelisay markii aanu dowladda markaan dowladda puntland ay noqotay dowladda puntland taasi waxay suurtagelisay marka ay dowladdu noqotay dowlad ay noqdeen annaga oo annagoo u aragnay inay tahay meel aan ku noolaan karno kana shaqaysan karno maadaama ay joogaan maadaama ay joogaan dad walaalaha yaga ah oo aan isku diin nahay isku dhaqan nahay oo aan isku dhiigna nahay taasi ayaa sababtay in aan kala soo inaan kalsooni buuxda ku qabno nolosheeda inaan ku noolaano dowladda puntland dhexdeeda laga soo bilaabo maalintii puntland la aasaasay ii oo madaxweyne uu ka ahaa allah u naxariiste mudane cabdulaahi yuusuf axmed uu ku xigay madaxweynihii labaad caddan muuse xirsi uu ku xigay madaxweynihii saddexaad cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole uu maantana uu madaxweyne ka yahay cabdiweli maxamed cali gaas waxaan waxaan leenahay dowladda puntland waxayna gashatay abaal weyn waayo dadkayaga waxay ku nool yihiin ka soo bilow ilaa gaalkacyo ilaa boosaaso waxaan ugu noolnahay si sharaf leh taana waa ku mahadsan yihiin madaxweynayaashii hore iyo kan hadda taagan halkan hadafka aan maanta shirka u qabannay wuxuu yahay inaan ka hadalno ereygan ereygaasoo soomaaliya oo dhan ka qaylisiiyey saa daraaddeed waxaan rabnaa annagana inaan ka dhiibanno aragtidayada waxaanu nahay waxaanu nahay inaan aragtiyada ka dhiibanno ereyga ee soomaaliya oo dhan ka qaylisiiyey haddaanu nahay beesha jareer weyn waxaan ku nool waxaan waxaan leenahay dad waxaanu nahay dad taariikh leh laakiin taariikhda beesha jareer weyn waa la ilaabay taariikhda beesha jareer weyn waa la ilaabay waxaanu nahay dadkii ka gubtay dalkan inuu gumaystaha qabsado dalkan inuu gumaysto qabsado dadkii ka gubtay baan nahay oo la dagaalamay gumaystaha waxaanu nahay dadkii dalkooda difaacay maalintii saban saban ee dalka la soo weeraray dad iyo maalba waanu ku weynay waxaanu nahay astaanta soomaaliya ee heeso soomaaliya toosoo heesta lagu qaada astaanta calanka dadkii heestaa alifay baanu nahay waxaanu nahay dadkii xisbiga s y l ee xurnimada soomaaliya u doonay dadkii ka mid ahaa madaxdii baanu nahay maantana waxaanu nahay dadka lagu sheegay baanu nahay taas hadday soomaali u cuntanto oo annaga dhibic shan noo lagu sheegay ee soomaaliya oo dhan raalli ay ka noqotay taa midaan qaadanayna maaha taa midaan qaadanayna ma aha dowladda soomaaliyeed waxaan oga fadhinaa inay dalka cadaalad ku dhaqda iyo dadka waayo waxaa waxaa la yidhi aabbo waa inay carruurtiisa u sinnaadaane ma aha inuu kala jeclaado waxaanu nahay dadkii dalka lahaa ee madaxtooyada maanta lagu harsanaya dhisay baanu nahay sidaa maanta sidaa daraaddeed anigu dhibic shan laygu sheegi karaa haddaan hadli waayey oo aan qori qaadan waayey oo dad aan dili waayey miyaa laygu tumanaya maanta wixii ka dambeeya ma qaadanayno waxaa ka socda maanta ka socda gobollada shabeellaha dhexe shabeellaha hoose waa la soconaa haddaanu nahay dadka ku nool puntland kuwa yurub ku nool kuwa maraykan ku nool kuwa israeliya ku nool jareerta ku nool wax walba way la socdaan laakiin haddaanu hadli weynay yaanna loo arkin in nalaga awood badan yahay waxaanu doonaynaa dad soomaaliyeed baanu nahay nabad baanu jecel nahay walaalaha iyagaan doonaynaa iyadoo soomaaliya ay kala maqan tahay in lagu mashquula maaha dhibic five soomaaliya qayb baa maqan soomaaliya markay dowlad noqoto isku dhammaystiranto wax walba ha nalagu sheego laakiin dalkoo kala maqan dhibic shan qaadan mayno dhammaan dadka halkaa isugu yimid waa mahadsan tihiin dowladda puntland waan u mahad celinayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas go-aanka uu qaatay iyo madaxdii hore ee puntland annaga waa la qabnaa waxaanu nahay dad ka soo jeeda koonfur waxay ka gubanayaanna waa cadaalad darada waxaanu leenahay walaalahayaga waa mahadsan tihiin kulligiinna waa idin salaamaya
ayaan halkan ka salaamayaa oo maantana ogolaatay inaan shirkan qabsano waxaan halkan ka salaamayaa odayaasha ka soo qaybgalay culummada ka soo qaybgashay dhallinyarta ka soo qaybgashay habeenka oo yar iyo weyn la ka soo qaybgalay shirkaas ka soo qaybgaleen maanta waxaa halkan ku qoranta beelahan waa wada arkaysaan four by four ayaa halkaa ku qoran waa wada arkaysaan waxaan ka cadhaysannahay aan aniga kaan ka hadlayno waa intaas weeye wax kale ma jiraan soomaali sii jareer weyne aan u nahay xaq baan ku leenahay xaqiina waa noo diidan tahay xaqayna ma dhacsan karnaa weeye waa dhacsanaynaa waa dhacsanaynaa waxaan ku dhacsanaynaa sidaan waxaan ku dhacsanaynaa qalin baan ku dagaal ma aha qalin baan ku dhacsanaynaa annaga waxaan rabnaa hadduu ilaahay karaal noqdo kelmadda halkaa lagu sheegay waa kelmad xun aan qaada karin oo sjarinna ka soo horjeedo wawiidshabeelle ilaa ganaano geeskeeda annaga iskale hubuubna ismaro jareer baa iskale cidna walana ma jirto aniga waxaan ahay nabadoon xaaji muuse cismaan caray waxa weeye ciirada barkeed ama camalka barkiis waxaa kugu dilaya kelmadaha meesha ka socdo dhibaatada barkeed dhallinyartooy aaba dhallinyarta imaqlaysa ama imaqli doonto waxaa la rabaa inaad ka carootaan four banty four in ka carootaan baa la rabaa haddaad ka caroonin waa lugta cagtaa korni laga saaraya waxaa dhibkan keenay wax ma hayno dhibaata weyn baan ku jirnaa mushaakil baan ku jirnaa wadanka waa ka carooni meel kastaan u baxnay meel kastaan u orodnay waxna ma hayno midda kale waxaan idiin sheegayaa inaad kacdaan ood kacdaan ood kacdaan hakiina dhacsataan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waxaa inoo xigi doona guddoomiyaha ururka dhallinyarada beesha jareerweyn cabdulaahi sheekh maxamed cabdulqaadir falyatafadal mashkuuran
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد een odayaasha ururka habeenka ururka dhallinyarada dhammaan inta ka soo qayb gashay waa salaamaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waxaan u fadhinaa hadduu ilaahay idmo arrintaa in muddaba ay yacni xanuun ugu haysay oo aad u adag xanuunkaas oo ah xanuun la yidhaahdaa nahaya sideedaba ummadda soomaaliyeedna raalli kama aha dadka aqliga u saaxiibka ah waa ilhaano ummadda soomaaliyeed oo lagu kala qaybiyey maslaxadooda jiritaankooda ummadnimadooda waxaan ka mid nahay ummadda soomaaliyeed qeybta qeyb ka mid ah ummadda soomaaliyeed baan ka mid nahay qeybta ugu muhiimsanaan dhihi karaa weli waxaan nahay dad wax soo saar ah ummad wax soo saar baan nahay ummad xoogsataan nahay waxaan nahay dad wabigi labadiisa jiin soomaali ay ku tashato wax soo saarkeed kii maanta aan ku jirno labadii kun iyo lix iyo tobankii intaas waxaana lagu hayay gacan muxuu ahaa yani hoos gacan adag oo aan nuxnuxsisha lahayn sidaasi darteed waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed dadka dalka iyo dibadda ku noolba oo ama beeshaan ha ka mid ahaadee ama ummadda soomaaliyeed oo soomaali weyn ha ka mid ahaadee waxaan leenahay arrinta tan soomaalinimo ma aha oo muslimnimo ma aha waxaana la leeyayaa muxuu ahaa dadka laga tira badan yahay oo yaana tiriyey oo yaana xisaabay koob iyo labana dhahay yaase naga tira badan soomaali waxaan rabnaa inay cadaalad wax ku qaybsato soomaali waxaan rabnaa inay midnimo wax ku qaybsato soomaali waxaan rabnaa in si ay yacni midnimadeeda iyo jiritaankeeda ummadnimadeeda ay u soo cishato waxaan rabnaa soomaali inay midoowdo oo israacdo waxaan leenahay ummadda soomaaliyeeday arrinta tan la wado ka ah ma aha soomaali meeshii ay ku tegi lahayd maslaxad iyo dowladnimo meeshii ay ku gaari lahayd ma aha sidaasi darteed waxaan codsanaynaa oo kun iyo kow jeer aan codsanaynaa soomaalinimada in loo soo noqdo oo cadaaladda loo soo noqdo oo muxuu ahaa garashada iyo soomaalinimada loo soo noqdo oo aan ku qaybsano si mu- islaamnimo oo muslimnimo ku jirto sidaasi darteed waxaan leenahay eh, soomaaliyey een, ninkii soomaaliya ninkii shalay diidey ninkii shalay keenay 4.5 keenay baa maanta diidey annagana waxaan ka mid nahay dadka 4.5 weligood oo agta lugtu loogu hayay sidaasi darteed waxaan leenahay dadka intaasoo sana kun sagaal boqol konton iyo lix sano dadka hurdada ku jiray baa maanta toosay aan 4.5 aan raalli ka ahayn Een, soomaaliya waxaan ka nahay qayb ka mid ah oo muhiim ah soomaaliya markay wax qaybsanayso afar iyo bar dhiba bar wax laguma qaybsan karo ummad qoomiyad dhan oo jirta waxaa la leeyahay waxaad leedihiin wasiir ku-xigeen iyo maareeye wax la qaadan karo oo la aqbali karana ma aha xuquuq baan leenahay oo waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxay xaq u leedahay baan xaq u leenahay annagana ummadda soomaaliyeed ma aha inaan kasad bursanayno ma ahan shirkan inaan u qabanay ummadda soomaaliyeed inaan dibindaabiyeyno ma aha waxaan rabnaa xaqa aan leenahay keliyaan ka hadlayna xaqa soomaaliya ay leedahay baanu leenahay sidaasi darteed dadka waxgaradka ah yacni arrintan hoos ha u eegaan oo sidaasi darteed halugu halugu hanu- qaybtayna ha ahaato qayb soomaalinimo ku dhisan keliya yay ahaanin qayb oo muxuu ahaa cadaalad daro yay ahaanin intaasaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin- waxaad celinayaa shirkan balaaran aad ka soo qayb gasheen idinkoo ku mahadsan Een, meesha waxaa noo suurtageliyey horta nabad soomaaliya markay nabad heshay yacni wax kasta ku fikri karta qofku markuu nabad haysto anaga waxaan haysanaa ummad ku nool oo waxaan nahay gobolka Bu- een, ma- een, magaalo madaxda garoowe oo puntland oo soomaali baan ka tirsannahay oo soomaali baan nahay si soomaalinimo ay nagu soo dhoweysay puntland waxaanu u mahadcelinaynaa inta kas- inta ka fikirkaas iska lahayd iyo inta yacni oo suurtagelisay inaan maanta shirkan bilaaran anigoo xur ah oo nabad ah inaan ku qabsano inta suurtagelisay waa dhammaantood waa u mahadcelinaynaa reer puntland dowlad iyo shacabba sidaasi darteed waxaan leeyahay dadkaygow kaca waxaad u kacdiin ma aha dagaal kacitaankayna ma aha dagaal waxa weeye qalin iyo hadal ha ahaado bes hadalkayna haddii la heli karo haddii 4.5 aan soomaali ay ka maarmaynin annagana waxaan la soo taagina waxaan leenahay soomaali laba haq ah wax u qaybsato jila iyo jareer wax naloogu qaybiyo haddii aan laga maarmaynin 4.5 haddii kale si cadaalad eh wax naloogu qaybiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa salaam
waxaa shirka daadihinaya aniga oo ah